kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha barnaamijka subaxnimo idaacadda v o a aynu ku bilownay xalay waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan tartanka xiisaha badan ee horyaalnimada qaaradda yurub sida la wada filayeyba kooxda lagu naanayso maringwiska ama cadcadka ee real madrid ayaa gurigeeda baalasha kaga riftay kooxda chelsiga kadib markii laba gool oo ay ka kala heshay karin benzema iyo marco asensio ay ku dhaaftay kooxda ka timid london ee chelsiga qaybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay gool iyo eber oo real madrid ay ku hogaaminayso ciyaarta markii dib la iskugu soo laabtay qaybta labaad kooxda chelsiga oo markii horeba shaki laga qabay qaabciyaareedkeeda liita ee kulankan ayaa waxaa ku dhacday mahmahdii ahayd adigoo xumaaxunku cun kadib markii daafac lagu magacaabo ben jilwiil kaarka cas ama roose ka qaatay daqiiqado kadibna waxaa gool aan caadi ahayn ugu shubay kooxda chelsiga marco asensio ciyaartana waxay noqotay laba gool iyo eber haddaba kooxda chelsiga waxaa ka qaldanaa iyo guusha real madrid waxaan wax ka weydiiyey cabdulaahi maxamed cali sky oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha ee jooga muqdisho mahadow aada umahadsan tahay waana ku dhowahay v o a marka la fiiriyo halka laguma soo koobi karo qaladaadka iyo waxyaabihii ka qaldanaa nadiga kubadda cagta ee chelsia marka la fiiriyo weeraryahan toosa nadiga chelsia ma aysan ciyaarin waxay ciyaaraysay shax ka duwan shixii hore walow afar saddex kooxda ay ciyaaraysa laba marka la fiiriyo taa oo naadiga chelsia aan looga baran inkastoo macalinka leen abkiisa uu kusoo daray mar kale raym sterlin haddana waxaad moodaa markii goolka laga dheliyay qaladaad fara badan ciyaartooyda ay sameeyeen chelsea markaan kasoo tagno muhiimadan adiga madrid guusha u leeda maxay tahay real madrid waxaan la soconnaa in ay tahay kooxda difaacanaysa tartankan waana kooxda ugu badan ee ku guuleysanaysa tartanka marka la fiiriyo afar iyo toban koob ayay haysataa koobkooda shan iyo tobanaad ayay baadigoobayaan marka la fiiriyo markaan eego macalinka layaaraad carol angelotti waa macalin aada u yaqaana tartankan kooxo fara badan ayuu soo hogaamiyey waayo qurux badan ayuu real madrid kusoo qaatay waana ugu soo talagalay macalinka inuu guuleysto sidoo kale kulan loogu magac daray derbida itaaliya ayaa ka dhacay garoonka sansirio ama josepe mesa ee magaalada milan ee dalka talyaaniga kaas oo u dhexeeyey labada koox ee reer talyaani ee ic milan iyo s s napoli milan ayaana ku dhaaftay kooxda napoli gool iyo eber goolkaas oo ay kaga mahadinayso ismaaciil bin naasir xubintii ciyaaraha waa inaga inta tan iyo kulan dambe waa mahad cali xidir oo idinkaga tegaya sidaas iyo sooqaad wanaagsan